aynu ku bilownay wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in hal qof ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay kadib qarax ka dhacay degmada kaaraan ee waqooyiga magaalada muqdisho warku wuxuu sheegaya in qaraxaasi lala eegtay baabuur uu leeyahay mid kamida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada balse islamarkaa aan la soconin baabuurka wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray qaraxan oo ahaa mina la dhigay waddada dhankeeda ayaa lala eegta gaari uu lahaa xildhibaan hore muqdiin xasan afrakh oo ka mid a siyaasiyiinta ku nool magaalada muqdisho sida ila ka tirsan kuwa amniga u xaqiijeen idaacadda v o a mid ka mid a ilaalada xildhibaanka hore ayaa ku geeriyooday qaraxa waxaana dhaawac soo gaara laba kale muqdiin xasan afrax oo ka mid a siyaasiyiinta ku nool muqdisho ayaa u sheegay v o a in qaraxa markuu dhacayo gaariga uusan saarneyn balse ilaaladiisa mid kamid uu ku geeriyooda dhaawacna uu soo gaara laba kale ya waxa u dhahaan gaarigayga waxaa loola beegsaday qarax kalmiimadan oo rumuuska ay u qabtaan dadka ay yaqaanin dadka la yaqaano lagula sugo meelaha meesha la yidhahdo asfartiba qoob dooro marka uu maraayo aaminada kusoo dhacday dhinaca aan ka fadhiisan jiray kusoo dhacday waxaa ku dhaawacmay shufeerka iyo nin staafka kamid ahay nin kaleetooduna waa ku dhimayo meydkiisa ayaa la haddan aasayna hadii alla idmo marka nailah walail raajicuun waa ugu tagsayna dhammaan qaraabada iyo qarankaba boliis boliisay ahaayeen
gaariga ma saarayn ma saarayn markii aan loogu diray ma saarayn aniga waan gartay maxaa is leedahay sababta lagu qarxay way tahay waa iska cadaawo waxaa magaalada ka daray qayb ka tax waa cadaawad siyaasiga muqdiin xasan afrax waxauu kasoo mid noqday baarlamaankii lagu soo dhisay magaalada cartee wadanka jabuuti sanadkii labadii kun waxauna ka mid yahay siyaasiyiinta ku nool muqdisho oo sida joogtada kaga hadla arrimaha siyaasadda soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho